Waxaa jira xiriiro ka dhexeeya ganacsatada iyo beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo ganacsatada magaalada Jowhar ay inta badan ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha, kuwaasi oo si toos ah u isticmaala suuqyada iyadoona ganacsatada ay ka iibsadaan. Cabdiraxmaan Ibraahim Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala gobolkani Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan waxa uu bartaa cilmiga beeraha. Marka hore waxa uu sharaxaad naga siiyay sidii ay isla shaqeeyaan beeralayda iyo ganacsatada.
marka laga hadlayo muhiimadda uu leeyahay beeraha runtii lama soo koobi karo wadamada intooda badan waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha gaar ahaan wadamada hadda soo kora ee developing countrieska loo yaqaano haddii intaa kaga soo tago beeraha waa isha keliya ee dhaqaale ee hadda soomaaliya ku tiirsan tahay marka kow marka xigtana waa xoolaha keliya beeraha lama dhihi karo qodashada dhulka oo kale ma ahan sidoo kale waxaa jiro ii sheeg uu ka mid yahay dhaqashada xoolaha dhaqashada shinnida iyo ii sheeg dhammaan waxay hoos imaanayaan agricultureka muhiimadda uu leeyahay beeraha gaar ahaan hirshabeelle hirshabeelle waxay ahi jirtay meesha ku caanbaxday jowhar iyo beerihii bariiska jowhar iyo beeraha dhaqaalaha koowaad soomaaliya marka laga soo tago hirshabeelle halka ay ku tiirsan tahay waa beeraha beerahoo kaga yimaada dhaqaalaha waa dhammaan dadka u dhaqrar jowharna waxaa la dhihi karaa mostal waa beeraaley marka cunooyinka ay qootaan hirshabeelle wuxuu kaga yimaadaa beeraha marka muhiimadiisa runtii maahan muhiimad halkaan lagu soo koobi karo beeraha aada iyo aad dhan kasta xiriirka dhexeeya waxaa jirta maada oo gaar loo barto oo la yihahdo agro business ee ka hadasha farqiga u dhexeeya ama ii sheeg ganacsiga beeraha marka laga hadlayo muhiimadda uu leeyahay agricultureka dhanka ganacsiga marka laga hadlayo foreign exchange oo kale lacagaha qalaad meesha ugu weyn ay ku xiran tahay waxaa waaye beeraha waaye sidoo kale marka laga hadlayo contribution of national revenue oo kale dhaqaalaha waddanka uu leeyahay qeyb uu ka yahay agricultureka wasiirka beeraha siduu sheegay in saadkii lasoo dhaafay labada kun labaatankii ay dhoofiyeen sisin iyo moos iyo daraaley maanta loo yaqaan liinta qalalan inay dhoofiyeen marka si loo sameeyo isheeg fronicasenge waxaa kaalin weyn ka qaata beeraha waayo wax walboo la dhoofiyo sanadkan wax walboo la dhoofiyo ama wax walba oo ganacsi ah waxay ku soo aruureen waa beeraha wixii beeraha laga soo saarto unbaa lasii dhoofiyaa marka waa kaa dalagyada ugu badan ee beertaan hirshabeelle beeraleyda ku dhaqan forest waxaa kow ka ah geleyda waxyaaba aadka ay u beeraan waa geleyda oo ay season kasta xil walba ay beeraan waxaa soo labeynayo sisinta waxaa soo saddexeynayo bariiska hadda sanadkan seasonkan aan ku jirno seasonka guga ah waxay beeraleyda aad u tacabtay bariiska oo isheeg xilligan sidaa ognayo roob badanaa da-ayo bariiskana sidaa ognaya waa dalag u baahan biyo badan inuu helo si uu u baxo marka waxa ugu badan sanadkan ay tacbeen xilligan aan ku jirno bariiska waaye laakiin waxyaabaha ay aada ku tacbaan ee season kasta ay tacbaan waa geliyda iyo sisinta Beeraleyda deegaanada Hirshabeelle ee ku teedsan webiga Shabeelle ayaa ku howlan wax soo saarka beeraha iyo sidii dalagyada ay beereen u noqon lahaayeen kuwa ka qayb qaata kobcinta iyo horumarinta dhaqaale ee uu ku tilaabsanayo ganacsiga Hirshabeelle.